Garoonka kubadda cagta Maqaar Sheeshe xaafadda Bundaweyn ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa si habsami leh uga socda tartanka kooxaha heerka labaad ee Beledweyne. Tartankan ayaa loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada Beledweyne iyo in sare loo qaado xirfadooda. Guddoomiyaha Ururka Kubadda Cagta Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan ayaa Radio Beerulle uga warramay sida uu tartankan u socdo iyo kooxaha ka qaybgalaya.
tartanka hadda waxay iga weydiisay maqaar shiishe keliya magaalada kama socdo dhowr tartan kale ka socdo laakiin waa tartanka ugu xamaasad badan oo maaragtay hadda ugu weyn oo maaragtay nadiyaal waaweyn loo qabtay marka waxaan rajaynaynaa insha allah in intaas in ka badan ay degmada beledweyne maaragtay isboortiskooda lagu soo kordhiyo Waxaa- tirada kooxaha ka qaybgalayo maqaar shiish waxaa waaye soddon iyo laba kooxood waxaana soo agaasimay annagoo ah maamulka degmada beledweyne sportiska iyo dhalinyarada xaafadda bundaweyn oo maaragtay isku xilqaamay in maaragtay ayaga ay qaban karaan tartan maaragtay qurux badan annagana aan goobjoog u ahaano maaragtay wax alle waxay u baahan yihiin aan ka kaabno Marka waxaad og tahay in galab kasta annaga aan daawasho tagno ama aan xaadirnaho garoonka aan joogno annagoo halkaas qaabka wax u qabsan karaan iyo maaragtay sidii shaqada ay u wadaan ayaan galab kasta korjoog u nahay waayo waxaan rabnaa dad aqoon ula caalam wadaha qaban karo garsoore qaban karo in halkaa aan ka soo saarno waayo waxaad ogtahay degmada beledweyne way yaryihiin wax rifriyaasha u diiwaan gashan ama maaragtay maanta aqoonta saas u leh marka waxaan rabnaa in dhalinyaro fara badan oo maaragtay aqoon u leh dhanka rifriga iyo calanka qaban karto inaan tartamankan aan ka soo saarno waayo waxaan ugu dan leenahay in si dhan kastoo horumarinta degmada beledweyne sportiska lagu horumarin karo inaan habeeni maalin aan u taagannahay Qaar ka mid ah dhalinyarada loo qabtay tartankan ayaa ka mahad celiyey iyagoo soo dhoweeyey.
Ee, waan ku faraxsanahay in noola qabto tartankan ee, kubadda cagta ee, lagu qabtay maqaar shiishe Ee, tartankan noocyadiisa kala duwan lagu qabtay maqaar shiishe Ee, inta badan dhalinyarada ayaa loo qabtaa oo kubadda cagta ciyaarto Ka- kubadda cagta faa'iidooyin badan ayaa leedahay
mar koowaad iyo mar labaad alle subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa xiriirka kubadda cagta kuwaasi oo marba mar ka dambe markaasi horumar ka gaaraya in xiriirka kubadda iyo dhalinyarada markaasi isku xirkooda in bilba bil ka dambeeya in markaasi la qabto tartamo qurux badan seyre e seyre b afarta xaafadoodba loo qabtaa een, xiriirka waan ugu mahad celinayaa midaasi sida quruxda badan ee markaasi ugu shaqeynaya isdhexgalka Ururka kubadda cagta degmada Beledweyne ayaa wada tartano sare loogu qaadayo isdhexgalka dhalinyarada iyo xirfadooda.